بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عجلدها الدين تاع الحسيني halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa kulankii koobaad ee sheekh maxamed sheekh cumar dirir uu la yeeshay ardada jaamacadda hargeysa waxaanu u soo jeediyey muxaadarada cinwaankeedu yahay ahmiyadda ay diintu ku leedahay nolosha wabillahi towfiiq سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan walaalayaal idinka mahadnaqaynaa sida aad u soo ajiibteen markaa dacwaddii idin soo gaadhay ee aada u soo fuliseen markaa waxaynu kaloon u mahadnaqaynaa sheekheena sheekh maxamed cumar dirir oo waxa weeyaan inoo jeedin doona muxaadaradan oo cinwaankeedu yahay ahamiyatu ddiin fi xayaati alinsaan ahamiyadda ay ku leedahay diintu nolosha dadka iyo waxa weeyaan qiimaha ay u yeelayso qofku marka uu diin yeesho ayay muxaadaradeenu ku saabsanaan doonta waxaan halkan idinka ballan qaadaynaa in bil waliba markay dhammaato haddii ilaahay yidhaahdo subxaanahu wa tacaala aynu samayn doono hal muxaadaro ama nadwa ama liqaad maftuuxa oo ku saabsan axkaamta diinteenna iyo markaa muxaadaraad aynu halkan ku qaban doono marka bil waliba dhammaato haddii alla yidhaahdo inta aanan sheekha inta aanan sheekha u wareejin mikrofoonka waxa aan ku soo dhawaynayaa mikrofoonka ku-xigeenka guddoomiyaha jaamicadda ahna markaa madaxa qaybta akaadhamiga mubaarak ibraahim ar oo markaa idinku baraarujin doona qodobo markaa uu inoo sheeg إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته run ahaantii waxaan u mahadnaqayaa sheekheena sheekh maxamed cumar dirir iyo kuliyadda daraasaadka islaamiga xamiidkeeda master abi oo soo qamanqaabiya isaguna kulankani anigoo magaca jaamacadda hargeysa ku hadlayo waxaan hadda idiin sheegayaa jaamacadda hargeysa way ka go-an tahay hadda wixii ka dambeeya inay qeyb weyn ka qaataan faafinta diinteena islaamkaa iyo wacyigelinteeda waxaan rabaa inaan idiin sheego sidaa dhiinkuba hadda idiin sheegay wixii hadda ka dambeeya kulamo muhiim ah kulamo bil kasta la qaban doono ayaa dhici doona oo ku saabsan xagga diinta islaamka sheekh maxamed cumar direr waad wada garanaysaan run ahaantii anigu wuxuu ahaa sheekhayga buu ahaa macallinkayga buu ahaa dadkii waxay soo baray ee runtii iftiinkan muxuu ahaa cilmiga ii bidhaamiyey ayuu ahaa marka waxaan rajeynayaa in laga faa'iidaysto sida ayaa muxuu ahaayay muxaadaro wanaagsan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa kadib marka hore ilaahay baynu umahadnaqaynaa inaga dhigay dad muslimiinah oo diin iyo iimaan leh marlabaadka ama intaa kadib mahadnaqa ilaahay kadib waxaan u mahadnaqi lahaa madaxda jaamacadda haddii ay yihiin qaybta maadiga iyo qaybta diinigaba iyo ardayda oo iyaguna in badan jecel guddiyaashooda inay la yeeshaan culimada kulan waxna la isweydaarsado aada iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiinna waa idin wahda mahadnaqayaa sida fiicana usoo xaadirteen iyadoo aniguba aan ahay uun arday idinka idinka mid ah qofka bani aadamkii marba marxalad buu marayaa jaamacaddan hargeysa runtii aniga laftigaygu waxaan ka mid ahay dadka dabadda ka dhiriya markii ay asaasmaysay dhismaheeda wax badan baanu ka abaabulnay iyo wakhtiyo dambe oo kicinteeda iyo qaybta diintaba dhallinyarada had iyo jeer marka ay dugsiyada ka soo baxaan ama ay talana weydiiyaan ama waalidkuba talo uu aniga iga weydiiye gaar ahaan runtii waxaa lahaa jaamacadda hargeysa gal qofka intaad meel kale tegi lahayd ee ardayga iyo waalidku ay iswaayi lahaayeen kharash badan inuu kaa bixi lahaa waxbaha qawadiine halkanba waad ku helaysaa inaad wax ku cuntee ama aad ku shaqaysatee halkan gal baan idhahdaa runtii waan ku taliyaa ficlan siiba dumarka hablaha oo dee u baahan markay dabad u baxaan cid ay ku tiirsadaan iyagana aad baan ugu taliyaa mar labaad tujaarta waxaan kula taliyaa ardayda wixii aan heli karaynin inay fiiga iska bixiyaan inay taa hargeysa ka bixiyaan oo tan la camiro markaa taasina waa midh jiro weeye mar saddexaad waxaan idinku mahadnaqayaa ardaydiinan rag iyo dumarba sida fiican ee la idinku ammaano akhlaaqda iyo diinta taasina waa ilaahay mahadii maaha faaninaan idin faaninaya laakiin dee waa kolley waa la waxaa layidhi reer hebel waxna iskuma seegano masalena waa ku wada fadhiyaane waa laydinku ammaanaa taana waa alxamdu lilaahi wey intaa markaynu ka nimaadno walaalayaal kolley kelmadaydani wuxuuna isaga badan doontaa uun tala guud oo taladu marar badan ayaa aanay sahlanayn adduunyada dee talada waa la iibiyaa sheekh mubaarig dee waa nin akademiya maxaan ku dhahdaa sheekhna weeye iyo isu kiin gaabinin labiyo sagaashankii bay ahayd baan filaya isagoo cilmiga naxwaha iyo qur-aanka iyo aada ugu wanaagsan ayaanu meel annagoo joognaa waxaan kuui weli waad yar tahay mubaarigoo hankaaga ha yaraynini debad u baxoo kasoo faa'iidaysa waktiga inta wax isku hagaagayaan baamad kasoo gaadhaysa abe dee alxamdulilah waa kaa jaamacaddii maanta inooga madaxa marka taladaasi waa la isku leeyahay idinkana waa laydinka doonayaa annaga waa laydinka doonayaa dhammaanteen waa isweydaarsanayna intaa marka laga yimaado walaalayaal qofku hadduu garan waayo nicmada ilaahay uu siiyey dhibaatadeeday leedahay nicmo aada iyo aada u weyn baynu haysanaa walaalayaal nicmo aada u weyn ayaynu haysanaa waxaynu nahay kuwii ilaahay kula hadlaya qowlahu subxaanah wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaad tirisaan nicmada ilaahay ma koobi karaysaan ma koobi karaysaan marka u horeeya nicmada aynu ilaahay uga mahadnaqaynaa waxa weeye in fara badanna uu inoogu mana sheegtaa waa nicmat addiin waaliimaan walislaam arrintaasi ma aha in ay inaga dulboodo maaha weliba aqoon-yahanka walaalayaal waxaa eegtaan dadka aan diinta lahayn qofka aan diinta iyo iimaanka lahayn bal intaanad nusuusta iyo waayo aragnimada laga helaya qur-aan iyo xadiid aanad gaadhin bal qofka bilaa diintaa eeg ama qofka waxa aan ilaahay ahayn caabudaya awal nicma wa akbar nicma waa nicmada diinta alxamdulilahi dhah walaalayaa nicmadaasi ilaahayna waafajiyey aynu ku abtirsanayno waalidkeen sidaa aynu ugu abtirsanayna asxaabti ridwaanullaahi calayhim nicmo aada iyo aada u qaaliya wey dadku nicmo waxaa laga yaabaa inay wax badan oo arkaan dahabki iyo doolarki iyo daaraha laakiin kullu daalika qur-aanku waxa ugu mana sheegtay ugu weyne waa nicmada diinta nicmada diintaa ilahay ugu mana sheegtay ilaahay baa ummaddan la hadla waxau ihi waladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waaaakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim wa huwa alcasiisu alxakiim ilaahay waa ilaaha soo diray rasuulkana kitaabkan soo dejiyay iyadoo kitaabka uu nebigu baraya dadka sunnadiisa iyo xikmaddana u akhriyayo wa yusakiihim baa ku jirta uu tarbiyadaynaya wey macnaha maqal buu ku siinayaa kitaabka iyo xadiidka wa yusakiihim wa yurabbihim waanu tarbiyadaynaya oo sida waaqica nololeed loogu turjumo qur-aanka iyo xadiidka ayuu tusaale ku ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wa yusakiihim culamaau tarbiya waxay leeyiin waa macno dheeraada oo sheegaya inuu nebigu tarbiyadayn jiray asxaabtiisa markaasaa ilaahay wuxuu isbarbar dhigay bal intii ay diintan heleen carabiya intii ka horraysay markaasaa wuxuu uhi wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin intii diintan ka horraysay iyo rasuulkan dad halawabay ahaayeen dad halawa bay ahaayeen macrab buu ku egyahay kitaabka maya wa aakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim iyo ummado kale ayaa nicmadan helaya oo weli aan imanin ee iyaguna iman doona innagaa nasiibuu yeelanaya alxamdu lilah waxaa lagu tilmaami karaa walaalayaal ama nicmadan iyada ah in fara badantuu nebigu kala hadlayo ugumana sheeganaya ummaddiisa qur-aankaba saa ilaahay ugu celinaya waxaynu odhan karnaa aayaadkii ugu dambeeyey ee dhowr iyo siddeetan habeen markuu sii noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa markuu nebigu dhowr iyo siddeetan habeen baabu sii noolaa markay aayaadkaasi soo degeen suuratulmaa-ida ku sugan alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii dhammaystiray baa ilahay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina aan buuxiyey nicmadaydiina aan buuxiyey nicmadaasi waa maxay asxaabtu maba haynba maal fara badanba in badan baan maalintaa gaaliday fuushanaa fuulaanba haysaninba haddana ilahay wuxuu leeyay nicmadaydii waan taam yeelay waxaa laysla waafaqsan yahay nicmat diin wa nicmat lislaam in badani ma arkayso laakiin aayaddaa waxaa arkay oo indhaha saaray nin yahuudiya cumar bnu khadaab buu yimi radia allahu canhu ardaa markaasaa wuxuu leeyay cumarow aayad kitaabkiina ku jirta hadday annaga nagu soo degi lahayd qolyaha iyagan yahuudi yahuudda ah wallaahi maalintaa ciid baanu ka dhigan lahay bal hadda ninkaa eeg mana islaamaya haddana waa aayadee buu yidhi markaasu aayaddaa suuratulmaa-ida ku sugan ee xajatulwadaac nebiga ku soo degtay sanadkii ummadda uu sagootiyayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa uu akhriyey markaa wuxuu uhi ku darso oo anna waxaan kugu darayaa iyadoo carafo uu taagan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo maalin jumco ah ay tahay oo xajatulwadaac ay tahay ayuu ayay aayaddaasi soo degtay intaasoo dheeraadana way sii leedahay marka nicmadaasi waa nicmo aada iyo aada u qaaliya oo xaqiiqatan u baahan inaynaan weydaaranin ama aynaan la qabsiga aynu la qabsanaynu ku abtirsanaynaa inaanayna weydaarin intaa marka laga yimaado kolkaynu eegno qur-aanka kariimka ah kelmaddeenu dabcan maadi kama hadlayna caawa waxaynu ka hadlaynaa waa diin soo saas maaha maadiga waynu soo akhriyayno dee dhagaha lagu soo akhriyaya wiiga intan waxaynu uga jeednaa waa sahay qaadashadii quluubta waa taswiid lilquluub quluubta sahaydeedii baynu iminka wadnaa sahaydii quluubta marka waxaa la sheegay waxaynu halkan isugu imanaynaa anu isxusuusinaynaa waxa weeye diinteenna macaan iyo rawxaaniyaadka iyo qofku abateedka diinigaa siduu kor ugu qaadi lahaa ee uu u barxi lahaa maadada uu muddada faraha badan lagu imtixaanayo ee uu ku dhex jiro ee maskaxdiisa laga yaabo inay mashquuliso taas sidii uu barxi lahaa taasaynu wadnaa markeenna horeba marka saa daraaddeed baa amfiladeenna iyo tusaalayaasheennu waxay u badanayaan qur-aan iyo xadiid wax la ysku waaniyana iyaga u wanaagsan ilaahay baana wuxuu uhi wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin waani waanada waxaa qalbigiisu u culan yahay oo ay anfacaysaa qofka muuminka ah qofku haddii diin laga waayo horta markuu diin leeyahay qof waa qofka quruxda badan ee qiimaha leh markaynu muxaadaradeenna qadina waxaynu kusoo ururin karnaa qofka diinta lihina waa qof gartay sirtii iyo xikmaddii loo abuuray qofka aan diinta lahayna waa qof ka dhacsan xikmadda iyo sirtii loo abuuray ilaahay nagama yeelo ka aan garanin ka ah sirta aan garanin kuwa sirta garta allah inaga dhigo qur-aanku marka uu qiimeynayo qofka bani aadamka ah waxa uu ku qiimeeyaa diinta iyo qur-aanka sida u raacsan yahay culumta la dhiganayo had iyo jeer cilmi waxa uu ka warramaa maadadda iyo sida adduunyada loo shaqaysanayo ee loo cuncunayo ee loogu tartamayo ee loo kala dhigdhigayo dee waa culumtan maadiga aynu qaadanayna inteeda faraha badan cilmina waxa uu ka hadlaa dhismaha qofka iyo sida shaksi looga dhigayo cilmiga qofka dhisaya ee shaksi miyir qabo oo hagaagsan oo toosan oo alla yaqaana ka dhigaya waa kee waa alcilmu diini waa cilmiga diinigaa wey sidaa daraaddeed baan la iskuma khilaafin ama culimada maadigu iskuma khilaafaan maadada culumtan la idiin dhigee biology iyo chemistry iyo physics iyo marka la eego iyo xisaab iyo qawaacid bay leeyin la yaqaano cidiba iskuma khilaaftaba ka bariga ka dhigaya ka galbeedka ka dhigaya laakiin cilmiga shaksiga la xidhiidha waa la isku khilaafsan yahay cid waliba waxay doonaysaa shaksiga ay doonaysa inay soo saarto ilaahayna wuxuu doonayaa shaksiga uu doonayo inuu soo saaro subxaanahu wa tacaala inagu taynu qaadanayna waa dhis waa taa ilaahay uu addoonka ku dhisayo ee qur-aanka ku dhisayo saa daraaddeed baa diintu waxay dhisaysaa shaksigii ilaahay uu doonayay ee dad iyo dal iyo diinba anfici lahaa marka haddaba qofkii uu diin waayo markuu diin waayo qofku qur-aanku sidee buu u qiimeeyey wuxuu u qiimeeyey inuu karaamadii uu lahaa ka soo dhacayo marka hore ilaahay wuxuu tilmaamay bani aadamka inuu karaameeyo aayaddee sheegaysa suuratu suuratu e suuratu lisraa ilahay baa wuxu uhi walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila bani aadam waan karaameeyey baa ilahay buui waan karaameeyey waxaan ka dheeraad siiyey in badan oo khalqigayga ka mid a ayay dheeraad ka leeyihin oo dee noolaha kale garanaysaane ilaahay noo sakray culimadu waxay leeyihiin karaamadaasi qofka waxay u jiraysaa markuu diin iyo iimaan leeyihi haddii diin iyo iimaan uu waayo ilaa waxaynu ka hadlaynaa doorka iyo kaalinta ay diintu ku leedahay nolosha bani aadamka iyo qofka eh haddii diin iyo iimaan uu qofkaasi waayo qur-aanku wuxuu ku qiimeeyey intuu darajadii insaanka ka dhaco inuu u dhacayo tii maxay xayawaanka ilahay baa wuxu uhi in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila malek hadda aayadda ilaahay kan abuuray addoonkan abuuray ayaa tilmaantan bixinaya waxaynu odhan karnaa culimada caafimaadka uga aqoon roon mise waxaynu odhan karnaa kuwa ijtimaaciga iyo bulshada uga aqoon roon miyaynu odhan karnaa laa ma odhan karno ilaahay baa wuxuu tilmaamay kii uu yidhi waan karaameeyba haddana wuxuu yihi xoolaha way ka hooseeyaan waabuu sii wadayoo xataa aqoonna ha lahaadee kol haddii aqoontiisii diin iyo iimaan ay u yeeli weyday xayawaanka kuwa u liitaaba ilahay u ku ee la isku caayo ayaa ilahay uu ku sifeeyey maalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka maali alximaari yaxmilu asfaara markaasaa muxuu raaciyay bi'sa maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaat illah wallahu laa yahdi lqowma alaalimiin waa niman culimo ah oo kitaab yaqaanay oo laakiin xagga dambe ka tuuray maxaynu odhan jirnay inagu hebel wuu looxtuuray looxtuur waa wadaad looxtuur noqday oo culimadii reer banu israa'iil ka mid a ayaa ilahay wuxu uhi kuwaa kitaabkii towraad tuuray ka mahali lximaar uniga dheh waa dameer oo kale markaase haddana wuxuu uhi bi'sa mahalu lqowm kuwaa tilmaantooda way xuntaha isagoo aqoonyahanahoo xataa diintii yaqaana kolkuu dhaqankeedii yeelan waayey mar kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku shabahay ay aayaddaa ma haysa niman culimo ah oo kitaab looxtuuray kitaab xooray ayaa ilaahay ay ku sifeeyey maaluhu ka maali اlkalbi in taxmil alayhi in taxmil calayhi yalhath wain tatruku yalhath aw tatruku yalhath ay un baad ku shabahi karaysa aygu mar walba waa waa waa carabku laalaadinaya haddaad daysiya haddaad erido walakasa waa nin caalim ahaayo aayaadka ilaahay uu tilmaamay fansalakha minha waxyigii loo waxyigii la siiyey buu ka dhex baxay oo uu salowgay qur-aanku wuu sii wadayaa waxa uu tilmaamayaa qofku haddii uu diin iyo iimaan waayo ilaahay addoonka abuuray ee soo ammaamuday aadam iyo xaawo ka keenay baa tilmaantan ina siinaya subxaanahu wa tacaala oo qof iimaan lahoo miyir qabaa aanu beenin karaynin waxa ilahay uu ku shabahayaa inuu yahay maxay waxau rabbi ku shabahayaa inuu yahay geeri mid geeriyeysan awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi اnnaas kaman maaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha qofka geeri ku jiray ka warran nebi maxamedow ee geeri ku sugnaa ee gudcur ku sugnaa ee anigu aan nooleeyey ee aan siiyey nuuru caalamka ku dhex socdo culimada qaarkood baa yidhahda culamaadu tafsiir xamsi kusoo degtay nebiga adeerkii oo kolkii horena gaal ahaa geeriyeysan kolkan dambena noolaaday oo islaamay laakiin nasku waa caam sababtu cid kastaba ha ahaato wuu sii waday qur-aanku markaasaa wuxuu gaadhsiiyey maxay qofkan inuu jaamidaadka la mid yahay oo qofkii diin waayey ee noloshiisa diin laga waayo niman munaafiqiina baa ilaahay suuratulmunaafiqiin qeybteeda hore ayaa uu kaga warramay wain yaquuluu waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum nimankaa haddii aad eegto jidhkoodu wuu ku cajab gelinaya waa niman buurbuuran oo toolmaanahoo cadcad oo dee aada yaabayso sida kuwan dee ay yidhahdaan safiiradu dowladahaas ay safiirada ka dhigaan safiirada yidhahdaan yaan loo dirin nin foolxun yaan laga dhigin oo gaaban oo kada kadaa saasoo ila dalkiibuu matelayaa bay yidhahda markaasi aan dalka sawir xun looga qaadanin waa inuu noqdaa nin cajaa'ib leh oo qoora waaye marka haddii aad muuqaalkooda eegto muuqaalkooda haddaad eegta baa ilahay uli tucjibuka ajsaamu jidhkoodu wuu ku yaabgelinaya waa dad cadcad dad cadcad waa siday wax ku qiimeeyaan iminka qofka soomaaligii markuu debadda tago debadda ayaa dadka u cararaan nacabahaye wuxuu macnaha dadkeenu way wanaagsanyahin lakiin debategidda baan sheegaya waxay idhaahdaan qofka soomaaligaa weliba dee ishaasaa lagu godaya waxaa la odhanayaa waa afrikaan muslina oo weliba soomaali ah marka halkee kaga halkee kaga soo hadhaya meel fog bay kaga soo hadhaya adiguna waxaad ahayd nin reer hebel ahoo maaragtay dee acyaanta waddanka ka mid ahoo maasha allah ay ka dhacayso oo dee arrinkiisu tiirsan yahay baad ahayd adigana nigarkaa yar baa lagaa halkaasaa lagaga soo hadhay marka haddii aad eegto muuqaalkooda waa kaas baa ilahay uli wa in yaquuluu tasmac liqowlihim haddii hadal ay yidhaahdaanna waa dhegaysanu waa niman afmishaariin oo la yaab leh oo aftahan oo codkar oo hadalka kala saafaya laakiin muxuu qiimayntii ay noqotay maqalka iyo muuqaalkaba iska dhaaf kaannahum khushubun musanada qofkii hadduu bilaadiin noqdo ilahay wuxuu leeyahy kaannahum khushubun musanada waa qori qolfoof qori la tiiriyey jirid meel lagu tiiriye wey dogob baa la ydhaha dogob meel lagu tiiriyey kaa dhuxusha laga shitoo kale culimadu waxay leeyihin talo maxaa sidan u galay qofkii wuu nool yahay wuu dhaqdhaqaaqiisu waa badan yahay waxba laga yaaba ka muslimka inuu marar badan wax dheeryuu ka tabar badan yahay waxay leeyihiin qofkani dee laba nololood baa jira nololi jidhkanay noolaynaysa oo waa tan inagu jirta nololina waa ta ku jirta nolosheenna macnaha ruuxuljasad wa ruuxu ruux jidhka ruuxdii way ku jirtaa oo waa kan qofkii noola dhaqdhaqaaqaya laakiin ruuxda ruuxdeedii ayaa maqan oo qofkii ruuxdiisii baa noolayn waana ta ilaahay ugu manno sheegtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قرآن كان إيا الدين تنبى إلها وحاو كشيغا يعني لما أربوت هاي نلل يا نور قال هذا فلاسفة أصحاب الفلسفة وإن كستقيم بدن لغا يابا إني بوغاك تودو idinka soo horbaxdo marar fara badan bay nusuustaa ka garaabaan waxay sheegayso oo ay la dhacaan weliba qalyaha qaybta mustashriqiinta la idhaahdo mustashriqiinta sooma taqaaniin mustashriqiinta kumaa garanaya dee waa laga maarmaan muthaqafiintii waddankaa tihin mustashriq waa dadka dhex fadhiistay huraaska muslimiintu ay leeyihiin dhaxalka muslimiintu ay leeyihiin reer galbeedka ama kiristanka qaybaha diraasadda ku sameeya ee barta ee doona dadka muslimiintaa si qalada intay ugu fasiraan inay ku dabarogaan oo iyagu halkay ka hawlgelayaan waxa weeye meelo qarsoon bay ka hawlgelayaan aayaddii baa la sharxayaa xadiidkii baa la sharxayaa muddo dheer baa lagu saxayaa mar unbaa in daroobisa baa lagu dhibcinaya meelo la doonayo nimankaasi marar badan bay ka garaabaan macnaha aayaadku ay ka warramayaan marka ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa ruuxda inagu jirtaa inay u baahan tahay nuur iyo nolol markaasaa ilahay wuxuu hi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waxaan ku siiyey nebi maxamedow ruux diin ah maa kunta tadri ma lkitaabu wala liimaan kitaab iyo iimaantoona maad aqoonin ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا waxaanu ka dhignay qur-aankan nuuraanu ku hanuuninayno iyo nololaanu siinayno cidaanu doonayno addoomahayaga wainaka la tahdi ilaa siraati mustaqiim qur-aanku wadaya waxau tilmaamayaa dadku marka aanay diin lahayn mujtamacaadkooda dowladahooda iyo bulshadoodu inay dabarogantay hadda iyagu adduunyada koobaad baabay iska dhigayaanbo matalan waxaabay lena soo bidhaansada waanu sii tiriganay wanagaasoo waa sii siraadanayna waa soconnaaye caalamka horu maray soo bidhaansada bay leeyihin laakiin markaanu diin lahayn xayaatadiisu way dabarogantay ilahay baa wuxu uhi afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahdaa aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim qofka soconaya mukiban calaa wajhi isagoo dabarogan ayuu soconaya ahdaa makaasaa toosan aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim mise qof si qurux badan u tallaabsanaya laami adaan kuu dhiibeebaa ilahay uu kuuhi ummadaha miisaana dhex joogto oo qofka dhakada ku soconaya iyo ka cagaha ku soconaya si qurux badan u tallaabsanaya iyamaa qiimale baa ilahay u kuuhi labada kee hanuunsan labada keebaa horu maray macnaa xayaatadii insaanka markay diin leediya markaanay lahayn ayaa ilahay uu isbarbardhigayaa subxaana wa tacala u sharxaya marka qofka aada la yaabaysa waxaad tidhaa hebel caadi maaha dhakadu ku socdaa dhakada ayuu ku socdaa xaaladiisu qofka caadi maaha madaxuu ku socdaa macnaheedu waa waalan yahay wey intaasoo tilmaamood oo mar lagu sheegay xayawaan oo mar qur-aanku uu ku sheegay inay yihiin mayd oo mar uu ku sheegay inay yihiin qolfoof oo mar uu ku sheegay inay yihiin maqluub sayid qutub raximahullah waa nin mufakeroo weyn buu ahaa waxa uu leeyahy kitaab tafsiir oo dilaalu qur-aan la ydhaha ma laga yaaba qaarkiin in akridee aayad baa waxa uu sharxaa macno dheeraadaha uu leeyahayoo maadaamuu muddo la soo dhaqmay gaalada waxna ay ka soo bareen culumtii maadiga ahayd cilmiga maadigu aad u yaqaanay aayad baa wuxuu leeyahay tafsiirba aniga ii muuqda in la saari karo tan iminka aynu sheegayno u dhow waa aayadda ka warramaysa ribada iyo cunitaankeeda iyo muuqaalka uu leeyahay riba cunuhu foolxumada ribada iyo ceebteeda iyo cadho alla wixii ka imanaya iyo mujtamacaadka ribada cuna muuqaalka ay yeelanayaan bay aayaddu bixinaysa suurat lbaqara qaybaheeda dambe markaasaa ilaahay waxa uu tilmaamayaa riba cunayaasha marka uu ka warramayo aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas kuwa ribada cunayaa baa ilahay uli laa yaquumuuna isma taagayaan ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas qofka uu shaydaanku derderay siduu isu taago ayuunba iyaguna isu taagaan qofku haddii uu yahay qof suuxo oo shaydaan uu maray de waxaa la yidhaha hebel waa la derderay hebel halkanuu ku dhacayoo waa la derderay baa la ydhaha ama waa silanya oo wuu suuxay waa la maray baa la ydhaha qofka waa la maray marka qofkaasi sidaa u ciirciirayo ama mararka qaarkoodna uu meel ugu dhaco saasoo kale yihin marka waxaa culimmadu ay u badan yihiin in aakhiro calaamadda iyagoo lala soo xaadirinayo oo iyagoo sidaa u ciirciiraya maxsharka marka la ysugu yimaado fagaaraha weyne ilaahay kusoo faylinaya addoomaha ayay imanayaan iyagoo muuqaalka ala waxaa la odhanaya kuwaasina waa kuwii ribada cuni jira caanka ku ahaa laakiin isagu wuxuu leeyahy waxaan arkaya nolosha gaaladu ay ku jiraan iyo mujtamacaadkooda iyo maamul la-aantooda cudurka uu diinta ku beeray haddadanay dheeldheeligaa ku jiraan haddadanay ciirciirkaa ayaa noloshoodu waa nolol ciirciiraysa oo aan haabit tahayn oon sugnayn oo loo warwarayo oo walbahaar iyo walaac badani uu ku jira buu leeyahy nolol aan xasilooni iyo deganaansho iyo sugnaansho toona lahayn ayaa markaa ay u muuqataa xaqiiqatan dee waa taa aynu maanta arkayno caalamka dhaqaalihiisa maxaa duqeeyey dee waa ribadaas waa xayaato aan sugnayn ciddii u shaqaynaysa si islaamiyana dhaqaalahoodii waa hagaagsan yahay nidaam ribaa dadkii ku shaqaynayna waa taa noloshoodii heedada wiy circiir gasha waxaynu arkaynaa walaalayaal qofka kaalinta ay ku leedahay diinta islaamka waxaynu odhan karnaa waa raashinkiisii waa shidaalkiisii waa cunadiisii iyo cabiddiisii haddii qofku sidaa sidaa is idhaahdo ku noolo diin la-aantaa iyo cibaado la-aan iyo faasiqnimo iyo iimaan la-aan hadduu idhaahdo ku noolow sidaa aayaadku ay tilmaamayaan ayaa wuxuu soconayaa isagoo qolfoofa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda marka uu tarbiyadaynayo wuxuu ku tarbiyeynayay taa ilaahay uu farayo ayaa uu ku tarbiyeynayay waxaa ka muuqanaya axaadiidtiisa iyo dhismaha uu siinaya asxaabta ridwaan ullaahi calayh waxaa ka muuqanaya in qofka bani aadamka ah shidaalu ku shubayo raashin uu siinayo maskaxdiisa iyo iyo ruuxdiisa markaasaa waxa uu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya doorka ay ku leedahay diinta iyo cibaadada markaynu diin leenahay waa cibaado asalkeeda markaynu diin leenahay waa cibaadada ilaahay addoonka u abuuray leannahu diin marka la tilmaamayo diini waa dhaqan sidaa daraaddeed baa diin wanaagsan iyo diin xumiba ay jiraan diin wanaagsani waa ta islaamka diinta xumina waa wixii ka soo hadhee diimaha kale la raaco macnaa waa diin aan ilaahay raalli ka ahayn sidaa daraaddeed baa markuu ilaahay qayaxayay macnaha diin waxa uu leeyahy waradiitu lakum lislaama diinan islaamka diin baan idinka raalli noqday waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu marka diin waa dhaqan dhaqanka qofka muminkiina waa cibaado nolosheennu dhammaanteen waa wada cibaado faralkiibaa cibaadaa sunnihiibaa cibaadaa mubaaxa laftiisiibaa cibaadaa wixii aad xor u ahayd inaad samayso marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xubiba ilaya annisaau watiib wa jucilat quratu caynii fi salaa waa xadiidkii saxiixa ahaa waxaa laga yeelay waxaa la jeclaysiiyey buu leeyay nebigu dumarka iyo udgoonka dumarku dabcan waa dumarkiisi ha odhan nebigu xagguu kacay jacaylkani waa maxay jacaylkiibaa nebiga ha tuhmine waxa wey waa jacaylkii xaasaskiisa nin aada u jecel buu ahaa xaasaskiisa iyaguna ay jeclaayeen dabcan waana sida laga doonayo ee waa yeelka idinku gashaantimiya doobaba u badantiino weli maydaan gaadhin ma filayaa waayeelku sida laga doonayaabaa sidaas isjacaylka ummaddaa isjecel waalidka ubadkiisa jecel zawjaynkaa isjecel marka xaasaskayga waan jecelahay buu nebigu udgoonkana waan jecelahay udgoonkana waan jecelahay waa dhaqankii nebi maxamed udgoonka iyo macaanka inuu jeclaa qarhaarhki iyo qarmuunkana nebcaa innaguna aynu nacabnahay soo ma qarhaarhki iyo qarmuunku dee waa jaadkiiyo sigaarka meel fog baa ka eeg aad baan idinku mahadnaqayaa runtii idinka oo aan arkay diraasadiina ka samayseen oo mararka qaarkood waraysi ay ugu yimaadeen ardayda oo ay wax ka qoreen waxa weeyaan aan ku yar baydhne waa akbar mushkila fi hada almujtamac mujtamacan muslimka ah ee dhaqanka wanaagsanaa ee gobonnimada lahaa waxyaabaha gobonnimadiisii iyo sharaftiisii dhaawacaya rag iyo dumarow dhallinyaradii maanta mujtamaca usoo baxaysa baa tiine mushkiladiisu waa balwadda ah nebigu wuxuu nibcaan jiray qaraarhkiiyo qarmuunka udgoonkiiyo macaankana u jeclaa baleeg waa ra'san cala alcaql marka diintaadu daciifto diin la-aan weeye odhan mayna dadke markay diintaadu daciifto labadaas dad ka daba dhacaysa qaraarhki iyo qarmuunka dabcan noloshiina xaggan ay u baydhaysa haddana waxaynu uga soconnaa wuxuu leeyahy wa jucilat quratu caynii fi salaa ishayduna waxay ku qabowsataa salaada waleeg hadda innaga waxaa laga yaaba dadku markay salaada galaan inay xoogaa diiqada yaro dareemaan degdegaan maxaan ku idhahdaa qofku idhahdo dhaqsa inooga rida salaada waa lagu raagay wuu nagu dheereeyay waxaasoo dhan maya isagu marka uu ku soo walbahaaro ee maskaxdiisu ay ku soo daasho dabadda salaad buu gelaya faralkeeda iyo sunnaheeda halkaasaa lagu nasanaya waa ruuxdiibaa macaan iyo dhadhan bay ku haysaa cibaadadii waa astaamaha marka ruuxdaadu ay nooshahay astaamaheeda waxaa ka mida inaad wacdiga jeclaato astaamaheeda waxaa ka mida inaad qur-aanka jeclaato astaamaheeda waxaa ka mida inaad cibaadada jeclaato haddaad aragto adigoo kasoo taagan wixii wanaagsan iyo wixii ilaahay iyo rasuulka ka yimaada adigoo kasoo taagan naftu ay ka yaro diiqadoonaysa haddaad aragto oo marka muxaadaro la sheegayana aada sii yaro firdhato inta dabada boodhka garaacdo marka masraxa dee la islulayo la yimaadana adigoo soo faydfaydanaya aada isaragto inaad dib dib isu yaro raajacdo ayaa ayaa mudan oo aada maaragtay runtii raajacaad baad mudanta waaya xadiid kaleo markaa isaguna kaa ka yara sanad ahaan xasan lagu tilmaamay wuxuu nebigu leeyahay bilaal buu odhan jiray markay yaro daalaan waan inoogu raaxee salaada salaadun baynu gelaynaa waa nasanayna ilahay baa wuxuu leeyahy wastaciinuu bisabri wasalaa sabirkiiyo salaada kaashada marka waxaynu uga jeednaa taa aynu kusii iftiiminaynaa in ruuxdeennani ay u baahan tahay nolol waxay u baahan tahay raashin waxay u baahan tahay shidaal waxay u baahan tahay sahay hadday saa ku socoto way tawafaysa hadday masaajid weydo oo ay qur'aan weydo oo ay wacdi weydo oo ay dikri weydo wuu qallafayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay qofka qalbigiisa alladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aani kalbayt alkharib qofka qalbigiisa qur'aan iftiimiyo oo akhriyo oo qooya aanu ku jirin waa guri kharaabadahoo kale guri kharaabada sooma naqaano dee intii burburku dhacay madaafiicda la isweydaarsaday guri kharaabada laynoo sheegi maayo bisadiyo jiiruunbaa ka soo dareeray iyo dhas iyo garanwaah ayuunbaa ka soo baxa guri kharaabada oo kale weeyaan buu nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam walaalayaal baahidaasi idinku waa dareemaysaan waxaa farxad inoo ah in aqoon-yahankii halkan uu isugu yimi ilahayna waxaan ka baryayaa cilmiga diini iyo maadiba wixii khayr noole inuu qalbigeenna ku suga siibaka diiniga ah waxaa loo baahan yahay walaalayaal saddex arrimood oo islaa islaasimsan oo qur-aanku in fara badan isku lifaaqo caqiido wanaagsan iyo cilmi fiican iyo camal wanaagsan iyo dacwaddii oo soo raacaysa saddexdaa caqiido fiican iyo cilmigii caqiidadaa ku sixi lahaa iyo cibaadadii aada la imanaysay iyo dacwaddii baleeg suuradda imaamu shaafici uu leeyahay suuraddaasi haddii dadka lagu soo dejin lahaa way ku filnaan lahayd waa suuraddeen walcasr walcasri ina alinsaana lafii khusr bani aadamku siduu u dhan yahay khasaaruu bartanka ugu jiraa baa ilaha wuli fii haadii tusamaa darfiya bartanku khasaaro ugu jiraa yaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu wa camiluu alsaalixaat watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri waa manhajka rasuulka lagu soo dejiye xambaarsantayba suuraddu maca kowniha min asqari suwar suuradaha u yar iyadoo ku jirta qur-aanka ayaa hadda saddexda suuradood ugu yaryar iyadoo ku jirta ayay manhajkii o dhan xambaarsantay waa dadka mu'miniinta ee iimaan laga helay ee camal sameeyey een cidla istaagin camalkooduna uu wanaagsan yaho camal saafiya uu yahay oo ilaahay loola jeedo sunnaha waafaqsan dacwadna fidiye gurmad fidiyey watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr waxaa xaqiiqatan macno iyo dhadhan badan usii yeelaya cibaadadaada iyo camalkaaga alla ka cabsiga qofka bani aadamka ah khaanad baa iska bannaan khaanadaasoo u samaysan inuu cabsado hadduu ilaahay ka cabsan waayo cid kaleu ka cabsanaya waa xaqiiqo jirta weeye marka alla ka cabsiga ilaahay laga cabsado subxaanahu watacaala ee dhallinyaradu ay ka cabsatee waayeelku ka cabsadee madaxdu ay ka cabsatee tujaartu ay ka cabsato qur-aanku aad buu ugu ammaanaa dadka aad buu ugu ammaanaa qofbana qofka uu ka alla kacabsi badan yahay ayuu dad iyo dal iyo diinba uga roon yahay adduunyadiisi iyo aakhiradiisubana ka wanaagsan yihin qur-aankuna saasuu uqiimeeya rasuulkuna saasuu uqiimeeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa waxa uu ka warramayaa aqoon-yahanka cidda ugu qiimo badan aqoonta horta ta ugu qiimo badan waa tee walaalayaal ile meeshu waa jaamacaddii jaamacaddii kol hadday tahay waa inaad taa si dhaksaa uga jawaabi kartaa jaamacadda macnaheedu waxa weeyaan aljaamica lilcilm waa tii cilmiga jamcisay cilmigaad jamciseen dee wuxuunan ka dhigayaa ka koobaad maxay diinta dee allah yubaarik fiikum dee diinta umaya waxaad jamciseen ta koobaad ee u horraysa waa diinta wailaa haddii taasi ay meesha ka baxdo xaqiiqadii cilmiga iyo tayadii cilmiga iyo ammaantii cilmigu way dhimanayaan cilmi maadi oo keliya miyuu inagu filaya walaalayaa cilmi maadi oo keliya miyuu inagu filaya miyuu inagu filaya maya haddii iminka lagaa joojiyo brotiinka iyo fatiska iyo caanaha iyo calciumka iyo laha qarax wadbal ka war odaygiiyo islaanta waxa odhanaya inantii inankii busaarad baa dishay oo beryahan cadays iyo iidaantoona maanaan helin dhakhtarkaad u tagtaana wuxuu odhanaya indhaha ku cadoo dhiigla-aan baa ku haysa ayuu ku odhanaya de haddii maadi qaraxahun la wado oo la wado oo la wado ha waynu baranaynaa maadiga inta yar ay noogu faanayaane gaaladu inala horordaya waa maadiga marka insha allahu tacaala jaamacadeenna waxaynu ka sarraysiinaynaa kuwa maraykanka maadiga diinigana waa la dheerna soo saa maaha insha allahu tacaala waayo iyaguba dee ingiriiskaa gumaysan jiro muddo yar ka hor ayuunbay soo kicitimeen inta yare maadiga ee dadka ugu tarsheeganaya marka ha maadiga waa wadaynaa laakiin maadigu hadduu kugu keliyaysto waxaa laga yaabaa inuu indhe iyo dhegaba ku tiro sideetameeyadii baanu nin dhallinyarada reer hargeysa ah ayaanu ku wada akhrisan jirnay halkan masaajidka marka ninba wuxuu yaqaanaan waxbaanu isdhaafsan jirnay markii dambe ingiriisku tegey b h d buu ku diyaariyey qaybta nuclearka beri danbuu soo noqdaa wuxuu dabeetana arkay iyadoo dee miskiin yaroo halkan marmaraya awdirir la leeyahay buu arkay iyo isagii oon cidibo garanayninba markaasaa wuxuu i warniyow dee waynu kala dhaqaajinaa liannahu anigu waxaan ku jiraa qaybta jaamacadda waxay ahayd baan filaya cambridge inay ahayd baan filaya qaybta researchka iyo baaritaankan ku jira gaal dhakadu murxatay oo laba say- laba tin leh laba tinle ah ayuun baan buugaag daba sidaa oon musaacid u ahay buuri dabeetana waanu isla indhay iyo dhigaba beelay marka meeshaan kaga soo bixi lahaana waan garan lahay buuri halkan wax ka soo bilaabi lahaana waan garan lahay marka wuxuu dareemayaa inay ku yaro barhkooday buu dareemayaa inkastuu weli dee nin cibaadaysanayo mustaniirahoo dadaalayo yahay de haddana qofka aad ag joogtaa saamayn iyo ta'hiir weyn buu kugu leeyahy wuxuu dareemayaa cilmigii naadigaha saaxiibka ah inkastoo halkii u sarraysay uu gaadhay oo baaxifba uu yahay in haddana uu dee indhihii iyo dhegihiiba yareeyey ayaa uu dareemaya runtii marka walaalayaal waxaynu leenahay culumta maadiga waa baranaynahaa laakiin ina midna waa asalkii midna waa farci idinma lihi wada culimo noqda laakiin inta lagama maarmaankaa culumta sharcigaa qofku waa inuu yeesho ee cibaadadu ay kaga ansaxayso ee ummaddiisa uu kula noolaanayo waalidka uu kula noolaanayo madaxda uu kula noolaanayo saaxiibada uu kula noolaanayo sawjka iyo xaaska uu kula noolaanayo iminka halkaa taagantihiin kolka la eego dee waxaa idinka soo socda madaxdii iyo marwadii hooyada ahayd iyo muftigii iyo taajirkii intiibaa idinka soo socota intaa soo socoto aan aqoon badan oo diiniya lahayn dee waxaa laga yaabaa burburkii hore alla inagama yeeleeh ayaa soo noqon karaa burburkii hore waxyaabaha u sabab ahaa waxaa ka mid ahaa dadka oo isticmaalku uu ku tarbiyadayn jiray uun inay uu ku yaraado culumta diiniga oo maadigaasun loo ilaaliyo waa taa waad dareemi karaysaa baan filaya kollay qasbulfikrigii ama duulimaadkii maskaxeeda reer galbeedku ay kusoo qaadeen caalamulislaami meelo badan bay ka soo waajaheen waxaa ka mid ahaa waxbarashada waxbarashada iyo diinta in la kala dheego baruurta iyo jiidhka waa la kala dheegaa marka in la kala dheego oo dabeetana inta seeda ahun lasoo reebo intaa la cuni karaya gawsku qabanayana markaa lagu tuuro dabeetana dadkii soo baxay waxa ay noqdeen dad runtii maadiyiin ahoo laga yaabo qofku isagoo shahaado sare sita isaga oo u diyaara inuu madax noqdo in laga yaabo inuu yidhaahdo wallaahi diinta iyo barashadeeda sheekh aniga waxay igu dambaysay dee berigii ma garanaysaa juscama la dhigan jiray hore ayaa juscamadii berigii hore aan iskuulka gelaynay ayaan ilaa juscama dhigtay ilaa justabaarig inkastoon ilaaweyba halkaasuu taagan yahay marka waxa weeye taama doonayno taama doonayno takhasus wada culimo noqda idinma lihi laakiin maadiga aad baranaysaan waa in lagu dhex daraa barashada diinta islaamka nasiib wanaag madaxdeennu way ogoshahay mujtamaceennu aad iyo aad buu u jecel yahay maamulkiinnii baa idinku bushaaraynaya waa fursad iyo jaanis fursad iyo jaanis wey wakti la isku haystay baa jirtay sideed tameeyadii iyo dhowr iyo toddobaatankii iyo maado diiniyahoo ama jaamacad laga dhigo ama iskuul laga dhigo waa fursad marka fursaddaa intaanad bixin jaaniska hal mar unbaad leedahay intaanad fiilkan waxbarashada ka bixin ayaad jaaniskaa haysataa waxbarashada inaad diin barato oo aad wax kordhisato goodhow laakiin markaad noqoto ooridii carruurta hooyada u ahayd ama aabbihii reerka hogaaminayay ama ninkii madaxda ahaa xaggiisa la soo eegayay ama muftigii la sugayay kolka aad noqoto koror wax kororsiguu kugu yaraanaya waayo iblaysku siyaabo badan buu qofka u qanciyaayoo hadhowto meel yaroo gaaban unbaaba wax kaaga sheegaya dabeetana wuxuu ku odhanaya ma adigoo madaxabaad cashar dhegaysanaysa ama ma adigoo halkanoo sister aqoon-yahan oo jaamiciyaad wax dhegaysanaysaa unbuu ku odhanaya laakiin iminkaad ardaynimadii u diyaarta sidee loo faa'iidaysanaya waxaa la ydinku dhex darayaa manhajka insha allahu tacaala kolley madaxdii waa idinla joogaan waxaad ka faa'iidaysanaysaan fursad aynu inagu uun haysanno caalamulislaami ku yar hadda waa talooyinkaan idin siinaya wey fursaddaasi waxa weye fursadda masjidka la idhaahdo masjidkasoo fursadi kama jirto masjidka fursad weyn baa ka jirta oo inamada iyo habluhuba ay ka faaidaysan karayaan cilmigii sharciga ahaa oo culuum kala duwan abaa ayaa ayaa furan waa ciddii ay u saamixi weyda qaybta diinta inay gashee ku jirta maaragtay qaybaha kale masjidkaad ka faaidaysanaysaa waktigaad jaaniska leedahay muxaadaraadkiisii khudbadihiisii duruusta socota wax badanba ma aha haddaad saacad keliya siiso waxaa laga yaabaa in shantii sannadood aad intaasoo maado dhammayso marka cilmiga diiniga ahi waa inuu barxaa cilmiga maadiga arrintaasi waxa weeyaan waa sida uu ku barakoobaya maadigiinaas maadigaa imika baranaysaa saasuu ku barakoobaya dadka idinka mid ahee inamiya hablaba diintana barta maadigana barta miyay ka yaro hooseeyaan xagga mustawaha qolada marka cilmiga maadigaa la qaaday walaalayaal maya dee iyagaa sarreeya waa niyo meel kalena waxbu ka dhigtaabe ama waxbay ka dhigataa heblaaye haddana waabana yaro dhaafsan yahay waa la weheliyaa la kala dheeree si orod ma ah ilaahay baa tilmaamay taasoo fii aakhiri suurati lbaqara ayaa ilaahay wuxuu leeyay wattaquu llaha wa yucallimukum allah ilaahay taqwadiisa ogaada albaabka cilmiga ha idiin furee albaabka cilmiga ayuu idiin furayaa taqwada ku istaadha cilmiga marka macrifada albaabka macrifadee diini iyo maadiba ayaa u furmaya qofka qiimaysi iyo diintiisa marka waa waxaa halkaa ii geeyey aqoon-yahanka qur-aanku u ammaanayo ayaa ah aqoon-yahanka diinta leh aqoon-yahanka diinta leh buu qur-aanku ammaanaya ilaahay baa waxa uu leeyahy subxaanahu wa tacaala aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab marka aayaddaa ay soo daliishanayaan aqoon-yahanka iyo mutacalimiinta muxaadaraadka iyo xafladaha intayna dambumay soo koostaa oo ahalkee qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qolyaha madaxdaa mararka qaarkood iyaguna waxay soo daliishadaan aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ula lamri minkum waxaa ka horeeya hadda manhajdan waxaa ka horeeya madaxdu inay horta iyagu mujtamaca inay iyagu ilaahay adeecayaan oo mujtamacana ay adeecayaan ay ka tala qaadanayaan ina allaha yaamurukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nicim maa yacidukum bih amaanada wafi oo saayeel oo cadaalad ogaado xaggaasoo dhan maya adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum marka adigina waxaad soo qabsanaysaa markaad isyar faaninayso waxaad soo qabsanaysaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun laakiin goormaad goormaan dadka kale lagula simi karaynin goormaan dadka kale lagula simi karaynin inaad noqonaysa aqoon-yahan baaric oo mutafawiq oo sarreeya oo hormuud ah waa inta hore aayadda aman huwa qaanit qofka buu ilahay yidhi qofka qaanitka ah qaanit waxaa la yidhahdaa si ibnu cabaas ku fasiraya mutiic lilah subxaanah qofka alla yaqaanka ilaahay isu dhiibay saajidan wa qaa'iman marna sujuudsan marna taagan waa sahaydii ruuxda iyo raashinkii qulubta saajida waqaa'iman yaxdaru alaakhira aakhiruu ka feejigaya oo xusuusay wa yarjuu raxmata rabbi ilaahiisa naxariistiisana waa rajaynaya macnaha isagoo oo cibaadaysanaya oo qiyaam iyo sujuud wada qofkani oo qiyaamuleylkii u taagan ayaa haddana cabsibaa ku beeran markaasaa wuxuu leeya talow ilaahayba wuu kugu soo celin doonaa mise talow talow maxay noqon doontaa markuu intaa helay ayaa ilaahay ui qul hal yastawi aladiina yaclamuuna kuwa cilmiga la kuwaasa waladiina laa yaclamuun iyo kuwa aan cilmiga lahayn miyay simayn maya ma sina innamaa yatadakaru ulul albaab aqoon-yahanka dhabti waa kuwa ah xataa hadduu caalim yahay oo afarta madhabood siay soomaalidu yidhahdaan uu ka jawaabayo madhabo afarba waa ka badanya iyaga afarun bay kaga dhegteen afarta madhaboodba uu ka jawaabayo oo qur-aanka uu xafidsan yahay oo laakiin aanu camal haynin cilmi bilaa camala uu hayo ma soo gelaya liiskana qul hal yastawi aladiina laa aladiina yaclamuuna ma soo gelaya liiskooda ma soo gelaya de waa kaa qur-aan ku sifeeyey ximaar iyo kelbiya oo kaa maalu aladiina xumiluu tawraat uma lam yaxmiluuha kamahali alximaar baaba lagu sifeeyeyba qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu tilmaamaya aqoon-yahanku ummadda inuu ka sii sarreeyo laakiin biiimaanihi wa bicamalihi wa biyaqiinihi wa bikhawfihi min allah ayuu kaga sii sarreeya suuratu qad samic ilahay baa waxa uu leeya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat mu'miniintaay iimaankiina waxaan kor kor baan idinku qaadaya darajooyin baan idin gaadhsiinaya ku bushaaraysta waladiina uutuu lcilma dadka cilmiga leh ee iimaankooda cilmigu uu sii dheer yahayna cilmiga macalcamalka ah iyaguna darajay sii dheer yihiin mu'miniinta waxaan uga jeednaa cilmiga goorta aqoon-yahanka iminka haddii la idhaahdo aqoon-yahan iyo waxgarad iyo indheergarad iyo yaa loo yaqaanaa wadaadaduba kuma jiraan soo saas maaha waxaa la odhanayaa guddiyaaal baynu samaynaynaa koow liis ba adeegaysan dabeetana waxaa la qoraya aqoon-yahanka iyo maxaanku idhaahdaa madaxda iyo siyaasiyiinta iyo tijaarta iyo haweenka iyo ururada bulshada iyo culimada culimada xaggaad waxay ku jiraan waa shaqa isticmaal ha yaryaraysanin waxaan shaqa isticmaal wey aqoon-yahanku kuma jiraan culimada sababtaana waxaa keenay marka macrifada la qayaxaya iyo aqoonta hay-adda waxbarashada united nationka u qaabilsana waa tee unesco waxay sheegayaanuun aqoonta tajribiga ee maadiga laydiin dhigo aqoon maxaa la yidhaahdaa bal internetka iyo galmeelaha macruufa waxaa aqoon la yidhaahdaa cilmiga sidaasa ee la barto ee la kala dhaxlo ee tajribiga qawaacidda leh sidaasa sidaasa saasa ummaddu ku horumarta masaalixda lagu xaqiijiyo qur-aanka iyo xadiiskuugumaba jiraan macrifada macrifada iyo aqoonta la doonayo qur-aanka iyo xadiisku uguma jiraanba nimankii u qaabilsanaa ee uu ka soo furayay shuruucda waxbarashada iyo manaahijtoodu aqoonta iyo macrifada uguma jiraan waxyigu innagana aqoonta iyo macrifada koobaad waa maxay dee waa waxyiga weeye waxaasoo aayadaha ila ka warramaya saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan aayadood baa cilmiga ka warramaya ma maqashay weli arrintaa saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan aayadood ayaa waxay ka warramayaan maadada cilmi maadada cilmi ayay ka warramayaa midiba si a u dhigtaba walow xataa waxaad ku daraysaa caliimunta ilaahay uu isku sifaynayna waad ku daraysaa qur-aanka marka intaasoo afar boqol oo aayadood oo dhowdhoway maadada cilmiga koluu ilaahay ummadiisa ku ammaano koluu ugu mano sheegto koluu isagu isku ammaano kol maadada cilmiga kolka qur-aanku uu saa u qiimeeyey ee weliba cilmigaa laga warramayaana uu yahay kaa samaawiga ee laga reebay macrifadii waxaan leenahay aqoon-yahanka koobaad waa ayo ya dee ha ku bakaylina jawaabta bilaa caleyk waaya hadda wada culimaynu nahay liiska idinka saari maayo annagu isku reebi mayne waynu ku wada jirnaaye oo markii horaan ka bilaabay wada arday baynu nahay waalcilmu bayna talaamiid cilmiguna wuxuu u dhexeeya ardayda isla wada ardaydaasuu baynu nahay laakiin dee ardaygiibaa mar wuxuu soo gaadhayaa meel wax la yaro moodayo berigaan wax baranayay ismaan lahayn waxbaa lagu moodaya adiguna saasoo kalaati adiguna wakti aad waxaad wakti waxaad isu soo taagi doontaa adigoo madaxa marti lagaaga noqonayo muxaadaro dabeetana aad u baahanayso dadka diintooda macaan inaad wax uga sheegto haddaanad waxba soo barin waxba sheegi kari mayse cilmiguna ma laha udgoon iyo iidaan iyo haddii aanu dee qaala allah wa qaala rasuul ku jirin adigo almuhim aqoon-yahankiibaa qur-aanka uu sifaynaya markaasaa ilaahay waxa uu ku sifaynayaa allakacabsiga allakacabsigaa marka horeba aynu ku jirnay qaybtaynu sharxayna allakacabsiga ahayd camalka iyo cibaadada iyo diinta shayga dhadhanka ugu macaan u yeelaa waxa wey allakacabsiga ilahay baa wuxu uhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa addoommihiisa ilahay wuxuu leeyay addoommahaygo dhan marka la isku daro cidda iigu cabsida badani waa culimada macnaha numberka halka ugu sarreeya dadka mustawaha u sarreeya ku jiraa waa culimada marka waxa weeye waa cilmigoodii oo macalcamal ah waxa ilaahay u ammaanayaa oo alla kacabsigiisa uu ku ammaanaya dadka tujaarta ah baashan tijaarada laftigeedu tacliinta way kasii hawl badan tahayoo qofku way iyo dhegaba tirtaayoo mararka qaarkood bu libdhaaba oo lama soo qaban waaya markaasaa ilaahay wuxuu ammaanayaa masaajidada iyo iftiinka ka baxaya iyo ummadda islaamku inay cid walba dheerta markaasaa waxa uu si gaara u ammaanaya hadday iyadoo culimadiina joogaan madaxdiina joogto acyaantii joogto ayaa si gaara tijaarta u ammaanaya muxuu ku ku ammaanaya alla ka cabsiga yusabbixu fiiha bilquduwi waalaaasaali rijaal laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami asalaati waitaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar nimankaa tujaarta ah kama mashquuliso cibaadada ganacsigooda baa ilahay wey waxaanay ka cabsanayaan maalinka ishu ay libiqsan waa tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar qalbiga iyo indhaha midna aanu caadi ahayn cabsi daraaddeed walaalayaal alla ka cabsigaa aynu isku waarinaynaa waxa uu aada ugu sii qurux badan yahay oo nasku aada ugu sii ammaanay dhallinyarada rag iyo dumarba nasku si gaar ugu ammaanaa dhallinyarada waayo qofku marka uu shaabiyu dhallinyaro yahay wuu ka duwan yahay qofka caadiga ah hadduu naftiisa xakameeyo oo ilaahay uu soo celiyo oo qof alla yaqaana uu isu dhigo oo ilaahaysa garanayo oo ka dambaynaya uu isu dhigo qofkaasi aad buu dadaalay qofkaasi ilaahay agtiisa darajo weyn buu leeyahay rag iyo dumarba sidaa daraaddeed baad qur-aanku intee oo aayadood baa dhallinyarada ammaanaysa intee oo aayadood isla wada dhallinyaruun baynu nahay liiska waa ku wada jirnaa macaa midhmidhka odayga inagu jiraa wayna raacayaan waxa waxa suurat lkahfi maxaa ku jira qisada maxay asxaabu lkahfi asxaabu lkahfi iyay ahaayeen dhallinyaro ilaahay wuxuu ku sifeeyey inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa waxaa rasuulku u ammaanaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu ammaanayaa qofka dhallinyarada ahi alla ka cabsigiisu marka uu badan yahay ayuu ee sibqada diiniga ahi sibqada diiniga ay ka muuqato diinteennu waa sibqa ayaa ilahay uu ku sifeeyey sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa doorka diintu shaksiga ay ku leeday markuu ilaahay ka warramaya waxau ihi sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa ilaahay rinjigiisa ilaahay ayaa ka rinji wanaagsan bal guriganoo bilaa rinjiya ka war gurigan oo aan talbiisnayn oo aan rinji lahayn aayaddu waxay ku soo degtay baa laydhaha sababu ahaa nimanka kiristanku marka ilmo yari u dhasho intay soo qaadaan ayay sibaaq dhex gelin jireen baalkan sibaaqa cas markaasay odhan jireen iminku kirista noqday waa filaya bikada laftigeeda in la rusheeyo marka ilmaha yari dhashee boobku barakaynayo markaasaa ilahay waxa uu leeyahy sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa wartaasi rinji maahe waa sibaaq jidhka u yaro qabsanaye rinjiga asalkii waa kan quluubta iyo jidhkaba ka muuqanaya marka qofka shaabka ah ee dhallinyarada ah si gaara rasuulku u ammaanaa si gaara ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ugu ammaanaa wuxuu ammaanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah toddobadii aan ilaahay u hadhay maalinka qiyaamaha uu hadhaynayey maalinka cid kaleba aanu hadhaynin yaa ka mid ahaa wa rajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaalin faqaala innii akhaafu allah nin ay u yeedhay gabadhi oo dabcan wakhtigii la hunguraynayay ku jira gabadhaasoo wixii loogu xilanayay oo dhan iska leh daatu mansabin wa jamaal maaragtay quluxiyo qoloba leh oo yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanaya halkaasuu fulistop inantii halkaasuu kaga dhaqaajiyey innii akhaafu allah waa gidaar isku xidhay buu ka dhaqaajiyey iyadiina daa wuxuuna odhanaysaa naa wii khasaysiiyey oo uu iska tegayey waaya cafwan waa xaqaa'iq unbaynu ku qoslayna xaqaa'iqa jira wey ma inanto talo ma inankoo keliya maya maya inantuna waa saas oo kale inantuna waa saas oo kale nebigu xadiid saxiixa calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga warramay gabadh baahnay duruufi ku dhacday inayna adeerkeeda usoo baahatay wax soo mooday dabeetana markaasuu wuxuu doonay jaaniska baahida inuu kaga faa'iideeyo markaasaa waxa uu leeyahay haddii aad doonayso waan ku caawinaya adduun badan iyo dahab inaan ku siiyo dee isu kay dhiib dabeetana hun gurigiibaa galay haddana markii uu arrinku soo dhowaaday ee xumaantii uu isleeyahayba samee ee uu iyadii ku dhow yahay ayaa waxay tidhi war ilaahay ka cabso oo ne xubinkan xaqiisa mooye xaqla-aan iyo baatil ha ku furin war xubinkan xaaraan ha ku aftixin bay tii ilaahay ka cabsoo bartiibaa isagana qalbigiisii wax kaleen markaasuu halkii kaga noqday alla kacabsigaasibaa ayaa ayaa ka joojiyey iyadii barakadeedii ayaa isagiina gaadhay walaalayaal maanta waxyaabahaynu aada ugu baahannahay idinkaa fariinta walaalaheenna kala gaadhsiinaye ayay ka mid tahay cafiif cafiifnimada iyo dhowr soonaanta waxaa gaadheen marxaladeedii maaragtay doobab iyo inagii hore usoo sheegayo waxaa loo badan yahay maxay gashaantimo markaa aqoontiina waa leedihiin awooddii iyo aqoontii marka ay kulmaan iyo iimaankii nicmooyin fara badan baa isbiirsaday nicmooyinkaasi maalinta qiyaamaha su-aashoodu way ka badanaysaa qofka aan nicmooyinka haysan qofka aan caqligiisu dhammaystirnayn aqoonna lahayn intaaba kaaga hooseeya la su-aal noqon maysid maalinta qiyaamaha dadka majaalka waxbarashada ama dhinaca waxbarashada ku jiraa xagga cafiifnimada iyo dhowrsoonaanta hormuud bay ku yihin hormuud bay ku yihin maanta dee waa adiga maqlaya oo mushkiladda waddankeenna ka taagan gobonimo gobonnimo daraa dhacday waa laga daciifay xaggii akhlaaqiyaadka markaasaa kuwii qoladii boolisku waxay ka warramayaan wax iswada kufsada qoladii kale dhakhtarkuna saasoo kale ka warramaya odayaashiina markay noo yimaadaan waxbaa wada garcaday bay leeyihin subxaan allah su-aalaha aada iyo aad aan uga xanaaqay ka mid sheekh waxaad ka warrantaa inan baa inan gacani kaga dhacday kow markaasaa dabeetana iyadoo uur leh ma la meherin karaa warood naga tag balaaya kugu dhacday gacan baa kaga dhacday xalayda ahayd xalaytadaasuu nina weydiinaya markaasaa anigoo u yar dhagoolaynaya waxaan kuui miyuu dakray waan iska dareemayaa runtii waan dareemayaa laakiin waxaan tusinayaa xumaanta eeg xumaantiibuu qofkii sakhirayaa wuu sakhirayaa aakhirtu haddii uu cid odhanaya nin iyo xaaskii inuu yidhaahdaabe laakiin inuu idhahdaabe qof baa mushkiladii ku dhacday oo laba qof baa ceeb sameeyey oo wallaahi sheekh dhib bay inoo geysteen oo sharafteenii bay dhaaceen oo wax xun bay sameeyeen waxaynu idhahdaabe laakiin aayar buu iska sakhiraya eraygaasuu igu dhawaaqaya markaan xoogaa wareegay baan kuuhi yaa akhi ma la isu meherin karaa waxa aad iyo aad taasi waa maaragtay waxa ka daran maxay ciqaabtoodu tahay labadan qof ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda sharaftooda halkay taagantay maxay xaq u leeyihin sharciga inaad tidhaahdaaba laakiin inaad arrinka usii macaanayso oo aduguna aad naxlal noqoto iyo agjoogihii xalaalaynayay wartaasi arrin ma aha baan iri waan ku xalaaqay isagu wuxuu ma la isu meherin karaa dabeetana saama almuhim sheekadii waxay maraysaa un dhib ma jire eh dee haddii bukuro inan baa naga xumayseene inan iyo inan baa dee isarkae dee aan isu meherin oon isku asturna waaya waa isku asturayna inantiiba wuu soo daynayaa inantiiba wuu soo daynaya inankiina way wadataa ninna male caruurna male gurina male waxba yaa subxaana allah habluhna waa hableheeni almuhim dhallinyaradiinan idinka idinka filimayna alxamdulilah laakiin dadka dadkii wacyigelin lahaa baa tiina aqoonta u ahaa ee sharaftooda iyo karaamadooda iyo gobonimadooda ilaalin lahaa nin shaacira baa wuxuu leeyahy cifuu tacifu nisaa'ukum fi lmaxrami watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimi ina zinaa daynun fain aqradtahu kana alwafaau min ahli beytika faclami cifuu tacifu nisaa'u war dhowrsoonaada xaasaskiinnuna ha dhowrsoonaadeen iyo dumarkiinu markuu ninku dhowrsoonaado ayaa ehelkiisuna ay dhowrsoonaanayaan haddii ay inamadu dhowrsoonaan waayaan ehelkooduna ma dhowrsoonaanayaan inkaaraha ilaahay uu soo qadimay ka midtay sinadu caaqulwaalideynka iyo cuquuqulwaalideyn labada waalidoo caaq lagu noqdo iyo waxaa la ydhaha xaaraan cunidda iyo sinada saddexdaaba ciqaabta aakhiro ka hor ayaa ilaahay soo dedejiyaa la arkaaba ina zinaa daynun buu leeyay ninkaa shaacirkii waa aragnibuu ku turjumaya isagu ku hadlaya ina zinaa daynun baasha la yidhahda sinadu waa dayn fain aqradtahu haddaad amaahato dayntaa kaana alwafaau min ahli beytik ahlu beytkaagumaa laga oofinaya galaanka laga miisaya iyagana ahlu beytkaaga laga oofinaya faclan markaasuu sii wado wuxuu leeyahy man yazni yusna bihi walow bijidaarih ninka sinaysta isagana waa laga sinaysan ehelkiisa walow gidaarkiisaba kol lala yimaado haddii midhba laga waayo gidaarkiisumaa lala imanaya war waxaan gidaarkayga ku warwareegayaa waa maxay waxaan idin leeyahay dadka waxaasi ka dhici karaan baa laga yaabaa inaa si annaga nooga fara dhuudhuuban u wacyigelin kartaa oo wax ugu sheegi kartaa inantu inankay xumayn lahayd inanka oo quri waxba xumeeya laakiin inanta laftigeeda wararkuu ka iman karaa ilaahay baynu nasalullaha salaama salaamo weydiisanayna inantii wax kharibi leeday inankii kharibi lahaa mid walba ha la waaniyo oo wax loo sheego oo dadku gobonimadii ay lahaayeen iyo sharaftoodii ha soo celiyaan oo ha ku dadaalaan oo muuqaalka diintu dushooda ha ka muuqato aqooyahan aqooyahankeenuna aynu kor hormuud u noqonno wax aynu baranno ayaynu kusoo ururinaynaa inagu waxaynu baranno cilmiga maadiga aynu baranno laakiin cilmigaasi ha yeesho diinigaha wax aynu baranno laakiin cibaadadii ha jirto wax aynu baranno akhlaaqiyaadkii ha jireen laguna noolaan lahaa maamulka laguna noolaan lahaa macallinka laguna noolaan lahaa waalidka laguna noolaan lahaa saaxiibka qofka muuminka ahi waslad laga tuuro male walaalaya waslad laga tuuro maleh nebigu asxaabtuu la hadlaya wuxuu leeyahay ma taqaaniin geedka qofka muuminkaa la mid ah asxaabtu fa waqaca annaasu fii shajari lbawaadi qofba geed buu eegay oo magaloolka ama maraaga ama jiica qofba meel mar waa timirtan buuli timirtaa gebigeeda dadka yaqaano ee ay u baxdaa waslad kama tuuraan kan caw bay ka dhigaan kan liif bay ka dhigaan kan dhuux bay ka dhigaan ay cunaan kan waa qofka muuminkaahi qof gebigiisuba la karaahiyeysa maaha aan u soo noqdo walaalayaal mushkiladaha ka jira waddankeena waxaa la doonayaa inaan dhexdhexaad noqono weliba dadkeennan aqoon-yahanka inaad dhexdhexaad noqotaan ilaahay baa muuminiinta wuxuu ku ammaanaa marar badan inay yihiin dad dhexdhexaada ummadda islaamku waa ummad dhexdhexaada kow ahlu sunna waljamaaca oo ah caqiidada saxiixaa dadka lihina waa waa firqad dhexdhexaada oo aan xadgudub iyo gaboodfal midna jirin aqoon-yahankiinani waa in ummadda laba arrimood oo imika si ugu jira dhexdhexaad ka noqotaa waa xadgudub iyo gaboodfal xadgudub lagu xadgudbo ummadnimadii iyo diintii lagu xadgudbo iyo gaboodfal la sameeyo ummadnimadii iyo diintii iyo dalkii iyo dadnimadii la qawadaba labadaa mayla garateen dee labadaa laydh baan ku shidaye miyaa si yara iftiimiya waaye aan sii iftiimino qaarkood way nagu qarxeen qaarkoodna way naga qarxeen qolo way nagu qaraxday oo diintii bay si qalada u fahmeen oo way ku yaro qalloocatay fikirkii baa qalloocday koow isagoo isbale dadaal oo wallaahi ilaahay ka cabso oo wax ugu dhawoow oo diin wanaagsan samee ayaa fikirkii qalloocday qolana way naga qarxeenoo intuu inaqawaday innaga iyo diinteenni iyo dalkeenniiba ayuu dhaqaajiyey isagoo hadduu doono jaamacad ka baxay markaasaa wuxuu uhi dadkani waa dad yaryaroo madoobo masaakiin oo soo koraya meel kaleoo nuuraysa u dhaqaaji ama bad baa liqday ama saxraaga ayaa uu ku tawafay oo boodhku ku dilay ama baraf ayuu ku dhintay ama cadow kalaaba u baxayba marka waxaynu u baahannahay idinkoo ku dadaalaya barashada diintiina idinkoo wasadiyada iyo fahamka saxeexaa ku dadaalaya qofku inaanu fahamku ku qalloocanin sidoo kale aanu gelin tahriibta iyo cudurka khatarta ana ee diin iyo iimaan la-aanta ka turjumaya iyo saluuga qofku dalkiisi iyo dadkiisiiba uu saluugay saa daraaddeed inaad culimada ka faaidaysataan muctadiliinta ee mutawasidiinta ee naadijiinta ee u bisil inay qofka wax ka dhaadhicin karaan inaad aada iyo aada uga faaidaysataan wax akridaan taariikhdii muslimiinta akridaan qofka muslimka ahi muxuu masaalixda ummadda ku xaqiijin karaa maxaase mafaasid iyo dhibaata ay ku iman karaan inuu wax badan diraaseeyaaba ayaa loo baahan yahay labada arrimoodna runtii de cidda dadka ka wacyigelin lahayd sixi lahayd waa aqoon-yahanka idinkoo la kaashanaya culimada iyo ciddii wax idin kordhin karaysana cumuuman waxaynu kusoo ururinaya waxba ha la barto haa laakiin mar walba intaa aynu sheegnay ha ku lifaaqnaato oo aynu korno oo aynu kobocno oo aynu bulshadeennu hogaamin u noqonno innagoo akhlaaqdeenna iyo diinteenna iyo aqoonteenna aynu u leenna islaamka ay sarrayso ay sarrayso markaasaynu isbeddelka aynu doonayno iyo horumarka dalka markaasaa la xaqiijinaya dhinaca diinta marka laga horma laga horumaraa buu yimaadaa horumarka dalka iyo dadku ee in badan lagu fikirayo isku kalsoonidii baa imanaysa aad ku kalsoonayd mujtamacaaga aad ku kalsoonayd khayraadka waddankaaga aad ku kalsoonayd waxaa imanaya isku xidhnaantii iyo walaaltinimadii waxaa imanaya isla jaanqaadkii markaasaa hormuudnimada a isu diyaarinaysaa ay imanaysaa iyadoo saxan kolley kelmad baan soo qortay kelmaddii waan ka baydhay wuxuunaan isaga baydhay un talooyin guud waajib ulinsaan tujaaha alcamal alislaami qofka bani aadamka ah iyo kaalinta uu ku yeelanayo camalka ayuu ahaa laakiin camalka aynu ka warramayna waa ku dhaqanka shareecadeenna aynu sidaa guud u sharaxnay fikraddaa guudna ka bixinay insaanka iyo kaalinta ay ku leedahay diintu qofka noloshiisana dee waa taa wanaagsan diin la-aani waa maxay waa nolol la-aan aada iyo aad baa umahadsantihiin wakti kooban ayaynu su-aalaha siin doonaa insha allah asalaamu calaykum
alxamdulilah waxaynu u mahadnaqaynaa sheekheena sheekh maxamed cumar dirir sidaa markaa hufan ee uu inooga haqabtiray markaa mawduuca inooguna markaa faahfaahiyey waxa weeyaan walaalayaal inaynu ku dhaqanno waanadaas qaaliga ee sheikhuina siiyey qof walina markaa uu falgeliyo oo waxa weeyaan diinteennana markaa aynu ku adkaano ilbaxnimada iyo aqoontu waa qofku diinta intuu yaqaano ama aqoontiisa diineed intay gaadhsiisanta ma aha dhaqanno kale iyo waxyaabo kale oo markaa aynu qaadanno ee diinteenna ay ku jirtaa markaa sidaa sheikhu inagu waaniyey cilmigii iyo akhlaaqdii iyo diintii intaba inaynu ku dadaalno marka aynu adkayno ayaynu isfaraynaa waxaa kaloon idin raacinayaa markaas in aynu u ducayno walaalaheenna markaa reer filistiin ama khaza ee yuhuuddu markaa ay garaacayso ama la laynayo wax kale aynu ku tarnaa ma jirto ee bal inaynu ilaahay subxaana watacaala u barino marka aynu tukanayno iyo marka aynu cibaadaysanayno ilaahay subxaana watacaala iyagana inuu dhibaatada markaa ka dulqaado haysata iyo cadowgaa markaa ootay ee meeshaa ku helay markaa qofka muslimka waa inuu hamigaa iyo warwarkaa uu sido walaalihii oo uu dareemo waxaa ku dhacaya walaalihii isagana inay ku dhacayaan almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda walaalaha muslimiintu waa sida dhismays haystaa oo badhba markaa badhka kale u adkaynaya waa inaynu u damqanno haddaynu wax kale u tari weyno markaa ducada markaa aynu diro aynu ku taageerno waxaa weyn markaa su-aalaha in sheekha la weydiiyo in markaa toban mirir ku dhow
ikhtilaadku waxaan u fahmayaa isdhexgalka rag iyo dumarku isdhex galo asalku waxa weeye culimada islaamku isla waafaqsan yihiin adilada saxiixa ahi ay tilmaamayso rag iyo dumarku inay kala degaan waxaan uga jeedaa weliba marxaladan muraahaqa sina almuraahaqa marka la soo gaadho dugsiga waxbar dugsiga sare ama baaliq uu noqdo qofkii qof baaliqahoo qaangaadha in la kala fadhiisiiyo wey ingiriisku mi isku dhex dari jiray mise u kala fadhiisin jiray maxaa soo taariikhda dee ku dhagaystay malaa maynaa soo gaadhinayna wey dhalinyaraynu ya dee iyaynaan ka liidanin ingiriiskii umaan leeh ingiriisku dugsiga hablaha iyo ka inamadaa jiray jaamacadda hablaha iyo jaamacadda inamada dugsiga inamada iyo dugsiga hablaha taa wasaaraddana waynu u sheegaynaa dawladdana waa u sheegaynaa madaxdana waynu u sheegaynaa ardaydana waynu u sheegaynaa sida ugu quruxda badan weeye sida ugu eedda yar weeye dhaqaaluhu mararka qaarkood waxay idhahdaan madaxda iyo wasaaraddu dhaqaalaha si yaro ahoo waxbaa iska yara maaragtay bal intaynu dhaqaalaha oo maxaynu ku gaadhiba dab iyo gaas la yskuma dhoweeyo labada qof labada qof ee baaliqa ah ee qaangaadhka ah waxa aada iyo aada muhiima inaan shaydaanka loo lagu saaciidin shaydaanka inaan lagu saaciidin marka taasi waa mas-uuliyadayna saaran dhammaanteed mas-uuliyadayna saaran wey sidaasaa u akhlaaq wanaagsan sidaasaa u hufnaan badan sidaasaa naska waafaqsan nebigu wuxuu leeyay ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku qofka bani aadamka ah wuxuu ka socdaa halka dhiiggu socdo waa laga yaabaa inantana inuu laabteeda wax soo haraaciyayaanoo wax ku wareegayaan inankana wax ku wareegayaan oo markuu u sahlan yahay xumaanun dee dadka looba kaxeeya uu leeya taloo heblaayo ma guursataa misoo iska daysa oo dabeetana uu soo yaro degdegaba isagoo jaamacaddiiba aan dhammaynin waa fiicantay ha iska guursada taa ma diidayne oo qofkii duruuftu ay u saamaxayso ma odhanayna hala joojiya laakiin arrintaa anigu halka aan ka taagnahay waxa weeyaan halkaa mawqifkaa shareecadu ay ka taagan tahay oo ah inaan waxba cudurdaar loo samaynayn la diyaariyo markay u sahlan tahay qaybihii hablaha iyo qaybihii inamada qaybihii hablaha waa arrimaha kolley aada loogu dadaalaa bay ka mid tahay isdhexgelinta hablaha iyo inamada aad baa loogu dadaalaa ummadaha shisheeye kale waxyaabaha inaga dabada laga riixayo ayay ka mid tahay idinkuna aqoon-yahankii baa tiin oo kolley waa iska fahmaysaa marka innaguna haa waxbaynu baranaynaa ummadaha kale waxbaynu la baranaynaa waynu la tartamaynaa laakiin waxa aynu dheernahay ee ilaahay nagu fadilay dee waynu ilaashanaynaa waynu ilaashanaynaa markaa mararka qaarkood bay macallimiintu idhahdaan hablaha iy waxay u yaro wanaagsantahay xagga tartanka oo xagga tartanka oo inantuna waxay inankay iska tiirinaysaa inankuna inantu iska tiirinaya inanta agteeda ayaad ku yaro fashilmi buu odhanaya waa falsafad sidaa cagsigeeda ayaa ay timaadaayo inay kala khajilaan baa timaadada oo khajilaada timaado qofku tamar uu yeelan lahaa iyo wax uu cabiri kari lahaa khajilaad daraaddeed inuu cabiri kari waayo way dhacdaa marka intaasaan kusoo gaabin lahaa
halka sheekh waxaan ugu weydiinaya kugu weydiinaya su-aal in ruux dumara soo qoray waxay leedahay sheekh waan gafay waxaan ismariyey dawadan jidhka caddaysa oo diirkiiga qaaday haddii aan ka toobad keeno ilaahay toobaddaa miga aqbalaya gafkaa iyo dembigaa aan galay iyo jidhkayga aan bedelay
bismi illahi raxmaan raxiim horta sideedaba nin baa nin baa dambaabay markaasuu nin kale u yimid oo dad baabu de isagu laaya isuu yihi tawbad male me tawbad ma lihid bui waa kii isagana dilay arrintaa xadiiskaa dhan baaba sheegay nin sagaal iyo sagaashan mee boqol sagaal iyo sagaashan buu dilay kolkaasuu nin nin toobad weydiiyey meel iskaga cibaadaysanayo oon cilmi lahayn waa caabidun hayru caalim nin caabidoo meel ku cibaadaysanayo su-aal weydiiyey kolkaasuu yihi sagaal iyo sagaashan baa diya tawbad ma leeh ar muxuu sheegayaa buui sagaal iyo sagaashan ah abali dhaafo iga dhaqaaji tawbaddu xaggay joogtaa dee maxaad adiguna haddaa raaci buuha boqolkiiba waa kii ku buuxi markii dambe wuxuu u tegay nin caalima eeg waa faa'iidooyinka cilmiga majaalkii wixii inoo qornaayo cilmiga waa muxaadaraad gaara u bahanyaen cilmiga iyo fadligiisa iyo faa'iidooyinkiisa cilmiga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a inaad khatar kaga badbaado ama adigoo cid dili lahaa ama adiga lagu dili lahaa ninkii caalimka ahaa wuxuu uhi waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba oo adig iyo tawbadda yaa idinka dhex yaa idinkala dhex galaya albaabkii tawbadda wuu ku furan yahay a waa waxaynu dareemaynaa inay muxaadarada qulubta dadka gashay oo walaalaha ay saamaysay oo inantu tallaabadii markii hore ay iskuba dhalaalin dhalaalin yaro biday ay ka murugootay haa ilaahay toobadda wuu aqbalaya baabuu inoogu bushareeya wuxuu uhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican fariintaa gaadhsii addoommahayga waxaa tidhi addoommahayga dembaabayo ee kada kuwii dembaabay buu ilaahay leeyay addoommahaygiiow naftooda ku xadgudbayow waxaad fariintaa iga gaadhsiin nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubtoo dhan wuu safeeyaa markaa wuxuuna loo baahan yahi towbad miyir qabta oo caafimaad qabta unbaa loo baahan yahay oo inuu qofku waxaa dawo ka raadsado go-aan ku qaata inuu iska dahayo waxaana runtii arrintaa aan sii raacin lahaa dadka dawadaa marsanayaana ha iska daayaan dee kuwa soo waaridayaana ha iska daayaan waa cudurrada bulshada ayay ka mid yihiin khatarta badan lacagta laga helaya oo xaaraan waana saluug qofku uu saluugay sidii ilaahay u abuuray fii axsani taqwiim oo ilaahay u abuuray buu saluugay hableenu way qurux badan yihin hablaha caalamka ugu qurux badan bay ku jiraan dowladahan afrikada iyo inahan marka le marka maasha allah marka inamadiinuna inamadiinuna hablaha u sheega oo waxaad leedihiin hablaha ku wacyigeliya inaydaan jeclayn dhaqanka noocaasa inaydaan jeclayn berigeennii hore waa la ammaani jiray waxaa la odhan jiray inantaas waa madow yusura madow yusura wey ayaa la odhan jiray madowgeennaa yusurka ah iyo maariyinkeenaasaaba laynagu ammaanayaa taasaynu iska ahaanayna qolyaha inoo soo dhoofinaya ka daanay baynu leenahay hablaha yana ka daaya baynu leenahay allana hayna cafiyo sheekh maxay diinta islaamku ka qabtaa barashada cilmiga qaanuunka weliba anigoo inan ah ruux dumar ah inaan barto qaanuunka maxay diinta ka qabtaa horta culumta de horeynuu soo sheegnayoo markaan dee kolley su-aal weli waxaa laga yaabaa inay u baahato muddo laakiin kolkaan soo ururiyo qaanuunka wixii shareecadda khilaafsani waxaa loo baran karaa inaad radido inaad radido oo aanad ku dhaqmin garsoorena ku noqon ummaddana ku xukumin laakiin haddaad baranayso sababtaad u baranaysa inay noqoto inaad ummadda u sheegto xumaantuu leeyahay marbaa madaxweyne cigaal wuxuu noo dhiibay annagoo tobaneeya culimo ah nidaamkan baynal koorhka la odhan jiray cuquubaadka oo uhi bal hadda inta shareecadda khilaafsan soo eega saddex boqol iyo siyaado qodob buu ahaa boqol iyo toban baanu ka soo saarnay shareecadda khilaafsan maxaa soo hadhayba dee boqol iyo toban qodob marka haddii aad u baranayso wixii shareecadda khilaafsan inaad radidoo dadka uga digto ha laakiin inaad isku yaro xariifisood isku caalami garaysood garsoore ku noqoto dadka ku xukunto maya allahu aclam asalaamu calaykum sheekh maxamed sheekh cumar daliil ونذكرنا وقعنا سنة الله صلى الله خير بعض الرسول ما شطك ابن ساتي شيخ استرد مرأي بسات مدفع أنه يبلغ عن جمعات الليل شو يرفع هبلا من الديمقراطية حقيقة المركة ليلها في سلطة من الجمعات الطالب وحن ردنا في الحقيقة والله ما من حرك هبلا الجمعات الإنسان يدي النمضة qaar ka qabsoon xaggaas waxaan leeyahay ilaahana ilaahooda aamiin ka walaala sheekh maxamed sheekh cumar bin ilaahana badanasiya aamiin ka walaala misaka xisnaatana waa uba su-aasha sheekha weydiinaya waxay tahay sheekhow ardayda jamcadda adiisa ka baxda isagoo dhulku waxa ka kala jirin jamcadda adiisa kaliya dhowr qolaa jaamacadaha dalka marka laga reebo jaamacadda horeyso oo keliya wax barashaa intaas ismiraha inta kusii socdo inta formalitiga oo qalanjibisa marka laga reebo waxa jira qaar meelaha it iyo meelaha gaagaba ka qalanjiba sheekh wadadka waxa malaan baa dalka ka jirta waxaad moodaa sheekani inay iska noqdeen qaar jeerogoodi iska xil sometimes soo ma jirta waada sheekh ardadi xoogaa niyajabaa kuyo jira xoogaa ardadi niyajabaa kuyo jira sheekh ilaahay badna ku siiyo annagoo dadaalaya waxoogaa hadana shaqooyinka iyo camal-la-aanta dalka ka dhacay bal laba xadiis iyo qur-aan lagana si laabta loo qabiyo
cafwan cafwan bismi illahi raxmaan raxiim horta taa hore weeye markhaati furkaa sheekhu idiin markhaati furay iyadoo haybadii islaamkuna uu ka muuqdo waa idinku hambalyaynaynaa laakiin sii kordhiya sii kordhiya waxaa la yidhahdaa qofka bani aadamkaa marka la tarbiyaynayo halka sarea laga bilaabaa halka sare ayaa laga bilaabaa garaafatigiisa qofka hoos buu usoo soconaya dabeetana xaasilka waxaa laga yaabaa meel dhexe inay timaado tarbiyadiisu laakiin hadduu meel dhexe ka bilaabo hoosudhicii insaankuna uu jiro meel hoosuu tegi karaa sidaa daraaddeed buu nebigu lahaa qaaribuu wasadiduu dhodhoweeya oo toosnaada kolan dhammaystirki jiri maayo meel dhexaa kusoo dhacaysa marka taasi waa kordhiya weeye tan kale waan idinla qabaa runtii ha dee mawduuca aynu ka warramayna waxau ahaa markii hore wuxuu ahaa shaqataga diinta iyo shaqataga xagga diinta iyo sahayda quluubta laakiin tan kalena waa idinku raacsanahay ha taageerayaashiinaan ka mid ah ardayda ka soo baxa jaamacadda ee waddankooda aaminay mucallimiintooda iyo maamulkooda iyo jaamacaddooda aaminay in shaqooyinka lagu siiyo ixtiraam taa lagu ixtiraamayo oo qadarintaa lagu siiyo lagu tixgeliyo taa aniguna taageerayaashiinaa ka mid ah waana idinla hawlgelaya haddii suuqi bidee wiil iyo gabadhba waxaynu leenahay meel kastoo laga hawlgelayo ahmiyadda ha la siiyo qofkii markaasuu aaminaya waddankiisi markaasuu aaminaya macallinkiisi markaasuu aaminaya jaamacaddiisi iyo waxbarashadiisiibuu markaa aaminaya marka shaqooyinka wanaagsan hala siiyo ha lagu ixtiraamo waanaynu ku wacyigelinaynaa dadka sharkadahana waa u sheegaynaa sharkadahana waynu u sheegaynaa iyo shahaadada in la qadariyo oo tixgelinteeda la siiyo aad iyo aad baan runtii aboo qaba aniga aan idiin mujaamalaynaya runtii dhaba iga tahay waxaan ahay anigu dadka aan markayga horeba aaminsanaynin debed loo baxo ilaa dhowr iyo siddeetankii intanunbaa dhex warwareegaya kolba dagaal dhacaba iyadoo in badan ii suuroobaysa inaan dhoofo runtii ayaa haddana ilaa dhowr iyo siddeetankii waxaan u deganaa hargeysa soddon bilood baynu ka maqnay sideed iyo siddeetankii soddonkaa bilood waxaan deganaa afartan kilomitr meel inoo jirta xataa dulcad weli maan arag soddonkii bilood bana hargeysa laga maqnaana halkanaa joogay qaxootyada maan teginba marka waxaa idhi anigu dalka wuxuunan uga safar dacwadeed iyo safar cibaado ayuun baan uga bixi karaa alayla mar baan shahaado ka soo qaatay bakistan oo aan soo maray laakiin inta kale halkaasumaan la soo jiifay sidii baan ayaynu isku kaashanayna insha allahu dee odayaashana waxaynu leenahay markaynu wacyigelinayno dee ehelnimada iyo tolnimada ha lagu daro muwaadinnimada iyo shaksiyadda qofka iyo runtii diinta uu leeyahay iyo hanka uu leeyahay qofka hankiisu weeye diintiisa iyo dalkiisa iyo jaamacaddiisa aaminaha la tixgelaya waynu qabnaa jazaakum allahu khayran
sheekh waxaad nooga warantaa caymiska xukunkiisa iyo waxaa jira sheekh sheekh waxaa jira culimo badan oo wax ka sheega dacwadda tabliiq ee nooga waran haddaanu fasaxan imika baxno khuruuj maxaa ku jira horta qadiyadaha waxyaaba badan oo fiqi ah ayaa debate u baahan yahay wixii axkaamta masaa'il fiqi ah kole waxay u baahan yihiin mar gaara in kulan loo sameeyo waxaa si aan odhan lahaa qadiyadda caymiska soomaalkii igshooranka la odhan jira maaha igshooranka culamada islaamku iskuma waa iskuma khilaafsana inu xaaraanyahy iskuma khilaafsanaa hal sheekh baan garanayaa oo mustafa zarqa buu ahaa baan filayaa isaguna masalada shaad ku ah laakiin intooda kale inaanu xalaal ahayn ayay isku raacsan yihin waa iib waxaa la kala iibsanayana wax la yaqaan maa marka innagu dalkeennii baynu haysanaa nidaamkeennii baa gacanta inoogu jira cidda nidaamka gacanta inoogu haysa iyo dhaqaalahana waa u sheegaynaa marka waynu toojis way toosisanaynaa wixii tacaawuna waa la ogolaya ha in dhaqaalo la ururiyo oo sanduuq la sameeyo oo tabaruc lasii qadimo oo la yidhaahdo ciddii gaadhi wax jiirhsiiso iyo ciddii dhibaata ay ku timaado aan kaga bixinno waa tabaruc laakiin dariiqadan ka faa'iidaysiga ee shirkadu ay ka faa'iidaysanayaan cid xalaalaynaysa maaha arag taasi waa mid ta kale maxay ahay ha tabliiqa isfeeraarintaasi buu halkan laynooga soo galayba halkaa isfeeraarintaa in muslimka la kala qaado oo dabeetana laydhaa kanina waa caynka kanina waa cayn kanoo la iskaa dhex taago marka hore waxay ka soo bilaabmaysaa waddamaa loo qaybinayaa dadka iyo xuduudo dabeetana waxaad leedihiin idinku walaagiinna iyo caqiidadiinu xadkaasay ku joogtaa koow adigu iska ilaali kaa kugu dhow kaasaa soo siqaya haddana qabaa'il baa loo sii kala goynaya haddana firqadaa loo sii kala goynaya gaaladiina way ururaya oo iyagana way midaysan yihin maca madaahibtoodii kiristankaee kala duwanaabaa ururaya oo mishankoodii iskaashi ka leh marka innagu dadka muslimiintaa kala qaadi mayne wixii qalloocanna waa u naseexaynaynaa waa toosinaynaa wixii diin wada shaygii ay ku saxan yihiin waa isku garab taagaynaa wixii ay ku qalloocan yihiinna ciddii ehel u ah ee aqoonteeda leh ayaa hab naseexo ahaan iyo la talin ahaan ayaa loogu naseexaynayaa marka walaalaheen waa dhacdaa in dadka qaarkood ay yidhahdaan meelaha qaarkood ama cilmiga ama saa waxyaabaha waa lagu yar dhaliilaya laakiin qofkii dacwada iyo diin wada waa la isgarab taagayaa oo waana lala faa'idaynaya waana laga faa'iidaysanaya is madaxan la isla dhacaya iyo iskhilaafkan dee waa ka gaadhaya dadka muslimiintii qori inay marka dambe isula baxaan oo cadowgoodu intuu kubad u sallaxo u idhahdo laada isaguna halkaa uu ka soo daawanayo innaga bisaylka aynu doonaynaa waxa weeye dad istakaamula oo aan istanaaqudin dad isdhammaystirayaynu doonaynaa oo aan iska hor iman oo shacbigooda iyo dowladooda wada socdo iyo culimadooda iyo aqoon-yahankooda iyo ducaadooda daday wada socdaan baynu doonaynaa ummad yaroo kooban baynu nahay marka waa inaynu u bislaanaa weliba idinku hormuud ka noqotaan ururinta dadka waa arrintaas waa ahdaafta islaamka qaybaha u muhiimsan weeye in dadka la ururiyo oo rag iyo dumar aan la isu qabsan halkan sagaashan urur oo dumaraa jooga halkanna siddeetan ururoo ragga dabeetana markaasaa la leeya isu goleeya dumarka u ragga iska celiya ragga una dumarka halkaasa faraaraa laga dhigaya halkana kooxo diimeed baa samaysba la leeyahay waa waa idinkuna col baa uti qabaa'il ama innaga kaba lug baxaynaba soo innagaa diin iyo dunyaba hadhnayda waxaa la doonaya dad istakaamulaya isdhammaystiraya isturunturaynayn kii qaldanna nasiixa loo fidinaya waxaa la leeyahay hebeloo walaal waad ku khaldantahay halkaa iyo halkaa iska daa hadafka guud ee laga soconaya waa kaa weeye halkaa haddii ay soo dhaafto shaar kaloo ayna qaadayaa ma jiro shaarkaa islaamka iyo iimaanka ilaahay baa wuxuu leeyahay wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd rag iyo dumar buu ilaahay sheegay in la isku dirayaabuu ilaahay ogyay rag iyo dumarka markaasaa wuxuu ihi ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadkii xigtay isu yihiin iimaankooda xigtay isugu yihiin markaa maxay sameeyaan ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari wayuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaa wayuiicuuna allaha warasuulah maxaa ilahay uu ku gebagabeeyey ulaaika sayarxamuhum llah ulaaika sayarxamuhum llah iyagunbaa xigta iimaankooda iyo islaamnimadooda shaarka islaamnimada iyo shaarka iimaanka ayna wada qaadaya qofkii khaldanna waa loo naseexaynaya isu abtirinta iyo faraaraha ma raacsane anigu shaksiyan in la iskala qaado oo dabeetana dadku ay halkaa ku baktiyaan oo intaan cid kaleba soo gaadhin iyagu isku quustaan maya allahu aclam